halkan maanta waxaan isugu imanay inaan eh, eh, kaga hadalno eh, arrimahan eh, waddada Lapsset oo Lamu kasoo bilaabanayso ilaa eh, Isiolo hadda ku, ku, ku aadan laakiin sii socon doonto ilaa Ethiopia iyo South Sudan um, arrimaha eh, waxaan ka hadlaynay ilaa shalay aan tagnay Ijara ilaa Boodai sidii dadka eh, ay waddada marayso ah, waxyaalo loogu qoondeyn lahaa ama lacaga oo maaragtay fidiye lagu siin lahaa iyo sidii em, waddadan lagu hirgelin lahaa ila maadaama waddada dadweynaha loo sameynaya waxaana laga rabaa dadweynaha inay maaragtay waddadan u istaagaan em, eh, ay support gareeyaan em, eh, oo maaragtay wixii alla wixii looga baahan yaho ay ay ay support gareeyaan marka annagana madaxdii haddaan nahay waxaan eh, sheegnay inaan eh, garab istaagayno projectkan Lan maadaama eh, alaabta kasoo degto laama ay tegayso ilaa south sudan ilaa ethiopia oo annagana ay dhex marayso ama containerkii kasoo dego laamo uu gaaris baryi karo danta waxaa nugu qasbaysaa inaan garab istaagno Em, mashruucan waana mashruuca ugu weyn ilaa xad laga qabto waddankan em, eh, dhinacan annaga aan degannahay Eh, run ahaantii waanan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha waddanka inay saacad ahaantan uu projectkan uu ka hirgelo eh, waddanka aan degannahay marka intaas way socdaalka intaas uu ahaa Eh, shacabka oo waddada maraysana waxaanu sheegaynaa Garissa County inay em, garab istaagaan ay qalqalgelinin wixii em, hadday wax dareemaanna xasil annaka noo soo sheegaan annagana aan maaragtay u yeerno madaxda u xilsaaran aan ka wada fariisanno si midnimo ina wax lagu gaaro marka waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi